haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey inala socodsiinaya jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan khyaarta hawada nagala socotay meel walbo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa hadalka kasoo yaray dowladda federaalk soomaaliya ee ay ku sheegtay in wejigii labaad ee dagaalka ay kula jirto al-shabaab uu bilowday haddaba muxuu noqonayaa wejigaasi labaad maxaase natiijo ah oo laga filan karaa waxaan arintaasi ka wareysanaya oo barnaamijka martida mikrofoonka igu martiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala mudane wasiir marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a waa mahadsan tahay jacfar waa dhowa waagaag ugu horeyntii bal noo faahfaahi muxuu yahay wejigan labaad ee ay dowladdu ku dhawaaqday waa mahadsan tahay jacfar horta guud ahaan dadka soomaaliyeed sida ay la socdaan oo ay dowladdu waxa ay ku jirtaa dagaalkii uu ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahaa dagaal dhammaystiran oo maaragtay dhinacyo kala duwan leh oo loogu talagalay in khawaarijta al-shabaab nooc kasta oo ay yihiin la tirtiro haddii ay ahaan lahayd military ahaan iyo haddii ay ahaan lahayd fikir ahaan iyo haddii ay ahaan lahayd dhaqaale ahaan intaba marka horta dagaalka socdaahi waa dagaalkaas dagaalka qaybihiisa marka saddexdaas qaybood ayuu si siman uga socdaa qaybta ku saabsan militariga oo hadda aan rajeynaya su-aashaadu inay ku saabsan tahay waxa hadafkiisa uu yahay in dalka oo dhan laga saaro muxuu ahaa nimanka khawaarijta oo maaragtay ilaa la xaqiijiyo in meel soomaaliya kamida oo gacanta ay ku hayaan khawaarij aana jirin marka dagaalku sidaasa hadafkiisu yahay dabcan qorshe iyo istaraatiijiyad muxuu ahaa saraakiisha militariga ee dagaalka hogaaminaysa ay dejisay ayuu ku socdaa dadweynaha soomaaliyeed ayaa sidaas oo kaleeta qayb kaa qaybihiisii ugu horreeyey hadda waad ogtao guulo waaweyn ayaa laga gaaray berihii lasoo dhaafay oo runtii dhul aad iyo aada u ballaaran oo boqolaal kilomitr ah laga saaray khawaarijta haddana waxaa la diyaarinayaa oo diyaar qaybo kale oo runtii aad iyo aada u ballaaran oo isna loogu talagalay in qaybaha dhiman ee dalka ay ka joogaan nimanka khawaarijta iyo guud ahaan looga ciribtiro laga saaro
waayahay marka wejiga labaad ee hadda dowladdu ay ku dhawaaqday muxuu uga duwanaanayaa wejigii hore
runtii de dhinaca hadafka marka la fiiriyo waa isku hadaf oo dagaalku waa dagaal dhamaystiraya oo socda oo maaragtay muxuu ahaa qaybtiisii ugu horreysay dabcan waxaad ogay dagaalka xooggiisi inuu ku wajahnaa galmudug iyo hirshabeelle oo maaragtay weli qaybo kamid a khawaarijtu ay ku dambayso qaybahaas oo hadda dabcan oberethino iyo howlgalla ay ka socdaan sidaas oo kaleeto waxaa howlgalladu qayb ahaan ay ka socdeen oo isla hadda wejiga socda qaybo kamida ay ka socdeen jubbaland iyo hirshabelle maxaa la koonfur galbeed qaybo kamida oo khawaarijta maaragtay muxuu ahaa lagula dagaalamayey qaybta hadda la rajeynayo oo dadku aad u hadal hayaan dabcan markii dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed guulaha waaweyn ay ka gaareen dagaalka qaybihiisii kale waa kii halkan magaalada muqdisho muxuu ahaa ay ku shireen madaxda wadamada dariska laha soomaaliya halkan ay shirka ku yeesheen shirkii weynaa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu guddoomiyey dabcan shirkaas sidii war-saxaafadeedkii ama communikegii kasoo baxaba ku cadayd waxaa laisla gartay in la ballaariyo oo maaragtay laiska kaashado sidii nimankaa loo ciribtiri lahaa wadamadaasina ay uga qayb qaadan lahaayeen marka qeybta hadda la rajeynayo waxa ay dabcan aag waa ka ballaaraan doonaa aaggii hore sidaasoo kaleeto waxaa ka qayb qaadan doonaa wadamadaas maaragtay ciidamadoodu hadda ay joogaan oo maaragtay midooda africa ay ka tirsan yihiin ama howlgalka atmid iyo ciidamadoodaas kaleeto jooga in si dhamaystiran wadanka meelaha khawaarijta ay ka joogaan oo dhan looga saaro marka dhulkuna waa ka ballaaraan doonaa howlgalkuna waa ka cuslaan doonaa insha allahu tacaala sidaas oo kaleeto waktigana waxaan rajeyneynaa inuu intii hore ka yaraan doono waaya waxaad ka dhawaajisay wadamada ee safka hore iyo shirkii ay magaalada muqdisho ku yeesheen iyo in dagaalkan ay kusoo biirayaan oo ay kaalin mugle ka qaadanayaan maxay noqon doontaa kaalinta wadamada safka hore ay ku yeelan doonaan dagaalkan ay dowladdu kula jirto al-shabaab
runtii dee haddaba horta waa waa qeyb bay ka yihiin oo si guud waa og tahay oo muxuu ahaa wadamadaasi dhammaantood waxay ka tirsan yihiin howlgalka midooda africa atmis ayay ayay ka tirsan yihiin oo horta ay qeyb ka yihiin oo ciidamadooda haddaba waa joogaan hadda wuxuu noqon doonaa doorkooda in ay kordhiyaan muxuu ahaa ka qaybgalkooda in ay kala shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed dagaalka ku jira sidii muxuu ahaa goobaha howlgalladu ay ka socdaan ay dagaalka uga uga qayb qaadan lahaayeen oo khawaarijta in dhulka laga tirtiro ay ay uga qayb qaadan lahaayeen marka intaa ayuu muxuu ahaa doorkoodu noqon doonaa wada shaqayn wanaagsan iyo qorshe wanaagsan oo muxuu ahaa saraakiisha militariga iyo hogaamiyaasha siyaasadda intuba ay isla qorsheeyeen oo si wanaagsan u socda ayuu ahaan doonaa marka guud ahaanna waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala in shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo dunidana taageeraysa intaba aan iska kaashana sidii soomaaliya ay u noqon lahayd meel ka nabad ah oo ka ka madax bannaan oo ka badqabta khawaarijta waaya wasiir hakad baa yimid muddooyinkan oo waxaad moodaa carcartii hore ay ku socdeen dagaalada al-shabaab lagula jiro dhowr bilood ka hor in hadda aanay jirin wejiga labaad baa hadda la bilaabayaabaa la yidhi maxaa keenay marka hakadkaasi u dhexeeyey labada weji ma dhaqaalo la-aan baa jirtay ma ciidan la-aan baa jirtay mise waxyaabo kale oo aanan inaga ogeyn baa jira
jacfar horta ma hakan dagaalku oo maalin uu hakaday oo istaagay ma jirin waa socday waxaa laga yaabaa su-aashaad meesha ka imaanayso inay dee magaalooyinkii waaweynaa iyo sida hawsha ay u socotay dadku ay mararka qaarkood su-aal iska weydiin karaan laakiin haddii aad xusuusato hadda howlgalkan inti uu socday qaybtiisa hore mar kasta si qorshaysan baa dagaalku u socday waxaad xusuusan tahay in markii muxuu ahaa hiiraan dagaalku uu ka socday meelo badan oo markii dambe la xoreeyey uuna ka socon oo shabeellaha dhexe ay ka mid tahay saas oo kaleeto inuunan u xooganeen oo uunan uga socon mar inuu xooganaa gobolka mudug iyo gobolka galgaduud dhankiisa oo hadda labada gobol oo kale aan xoog uga socon hadda maalmihii lasoo dhaafay waxaa howlgallo xoogliyo ka socdeen dhanka muxuu ahaa hirshabeelle iyo galmudug xadkay iska galaan oo howlgallo badan laga sameeyey gaar ahaan dhanka bariga oo dhul siddeetaniyo kilomitira saddexdii maalmoodoo lasoo dhaafay ciidamadu ay ay ay ka xoreeyeen nimanka khawaarijta ah marka waxaan rabaa inaan mabda-iyan horta kuu sheego dagaalku ilaa maalintii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay oo dawladdu ay bilowdo wuu socdaa waxa ka soo haraahay waa farsamo militarigu ay hogaaminayaan oo maalinba sida ay u qorsheeyaan iyo hadba aagga ay ugu talagalaan iyo hadba qorshahoodu sida uu yahay ayuu ku socdaa laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed iyo adigaba inaan idiin sheego dagaalku mar uu istaagay ma jirto waa socdaa hadbana sida loo qorsheeyo ayuu u socdaa dabcan socoshadaas mararka qaarkood dadka soo qabanaysa waxaa laga yaabaa magaalo weyn oo dadku markaa ay ay ay arkaan inay inay inay ka hadlayaan laakiin dhulka dhulkanu waa dhul aada u ballaaran waxaana aada u badan dhulka aan magaalooyinka ahayn oo miyiga ah oo dadku aanay magacyadiisa aqoonsan karin ayaa aada uga badan dhulka magaalooyinka waaweyn ah qorshaha dawladduna waa in meel kasta oo la qabto khawaarijta laga sifeeyo oo dhinac laysku marsiiyo sida haddaba dhulkii laga saaray oo ballaaraay oo dhan aanay wax saameyna iyo wax dhex jooga aanay aanay ugu lahayn marka howlgalku sidaasuu u socday sidii dawladda soomaaliyeed ay u qorshaysay ayuu u socdaa awoodda dawladdu ay ugu talagashay in ay shaqadaas ku qabato ahina waa mid runtii aada iyo aad u fiican aada iyo aadna maaragtay u u niyad ahaan iyo shaqo ahaanba u wanaagsan nana tusinaysa insha allahu tacaala fiyuujarka dhow nimankaas inaan kala dhammaanayna haddii ilaahay yidhaah waaya dagaalku dabcan saddex weji buu ka koobnaa wejiga kale amaan iraahdaya saddex qaybood buu ahaa saddex furimood furinta ee labaad oo ahayd dhinaca maaliyadda waa tii dowladdu ay awaamir soo saartay mar ee aan aada usii fogeyn oo ku aadanayd dhinaca lacagaha laysku mariyo teleefoonada iyo bangiyada iyo waxyaaba sidaasoo kalea maxaa ilaa iyo hadda ka hirgalay dhinacii dhaqaalaha
runtii wax weyn baa ka hirgelay sidii hadda aan rajeynaya inay maalin ka hor aan aada la socoteen oo aad tegisteen oo aan sii daynay dagaalkaas aan la galnay khawaarijta waxaan ka gaarnay labo natiijo oo aan kuu sheegi karo iyo dariiqadii loo maray labadaas natiijo in la gaaro oo iyaduna dabcan u baahan in dadku ay fahmaan midda koowaad markii dagaalkan aan bilaabayna khawaarijtu waxay lahaayeen nidaam maaliyadeed oo isku xiran oo runtii aada iyo aada u dhisan oo ilaa ay awoodeen inay la socdaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee waddanka oo dhan inay la socdaan muxuu ahaa ay awoodeen waxaan horta midda koowaad kuu xaqiijinayaa inaan ku guulaysanay in nidaamkaas aan duminay oo maanta aanay la soconin muxuu ahaa ama aanay awood u lahayn khawaarijtu inay la socdaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee waddanka hadday ahaan lahayd dekadaha hadday ahaan lahayd ayraboorada hadday ahaan lahayd badeecooyinka la kala iibsado hadday ahaan lahayd dhaqdhaqaaqa maaragtay magaalooyinka muxuu ahaa badeecadaha ka baxaya iyo kuwa soo gelaya iyo sidoo kaleeto in magaalooyin badan oo u ahaa xarumo dhaqaale la baabi'iyey marka taasi waxay keentay in nidaamkii dhaqaale isku xirnaa ee khawaarijtu ay lahayd dumo dumistaas uu dumay iyo dhaawacyadaas aagag ilaa sideed aa gaarayo muxuu ahaa guulahaas iyo horumarada aan ka samaynana ugu dambeyntii waxay keeneen in boqolkii konton in ka badan aan xaqiijinay in dhaqaalihii soo geli jiray khawaarijta uu joogsaday muxuu ahaa oo hadda aanu soo gelin dhaqaale aada u tiro badanna uu dadka soomaaliyeed muxuu ahaa u baaqday marka guul weyn baan ka gaarnay sidaas oo kaleeto waxaan kuu sheegi karaa in nidaamkii bangiyada iyo xawaaladaha ee dhaqaalaha ay dhex mari jireen guud ahaan maanta uu meesha ka baxay oo aanay awoodin inay dhex marsiiyaan muxuu ahaa dhaqaalahooda muxuu ahaa nidaamka maaliyadda malaayiin dollar oo maaragtay iyagu ay lahaayeenna ay xaniban yihiin oo aan xanibnay marka hawlahaasoo dhana si aada iyo aada u wanaagsan u soco waxaad ii sheegtay in sidii ay ula socdeen dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee waddanka hadda aanay ula socon waxaad ka dhawaajisay eeraboorada iyo dekedaha dabcan goobahaasi horeyba dowladda baa gacanta ugu haysay oo nidaam dowladeed baa ka jiray ma dad al-shabaab ay ku dhex abuurteen oo halkaas joogay baa la qabtay oo laga war helay oo laga saaray mise si kale baa loo xaliyey
waxaa runtii la laba arrimood ba way dhacday horta dad ilaa labaatan nin oo nimanka horjoogayaasha ah oo u qaabilsanaa maaliyadda nimanka inay ururiyaan waa ama la dilay ama maaragtay la dhaawacay ama waa la xiray oo hadda wax awooda oo maaragtay ay leeyihiin inay shaqadaas qabtaan ma jirto waxaa sidoo kaleeto jira maleeshiyaad ay tababareen oo ay si gaara ugu diyaariyeen in ay nidaamkaas dhaqaalahooda ay waardiyeeyaan kuwaasna ilaa konton ka mid a ayaa maaragtay ama ama la xiray ama ama ama la dilay oo iyagana maaragtay muxuu ahaa tallaabo laga qaaday marka nidaamka maaliyadeed marka waxay qowl badan runtii laga qabtay siyaabo kala duwan oo nimanka khawaarijta ay ay ay saameyn ugu dhex yeesheen nidaamka maaliyadeeda marka waxyaabahaas oo dhan ayaa la kala hufay oo shaqo badan laga qabtay kala hufkaasna ugu dambeynta wuxuu keenay in awoodoodii nimankaas ay si dhammaystiraan meesha uga baxdo waayahay wasiir ugu dambeyntii howlgalkan wejiga labaad dowladdu ay ku dhawaaqday maxaa laga filan karaa goormaasa natiijo laga filan karaa
waxaa laga filan karaa in muxuu ahaa uu si dhammaystiran insha allahu tacaala dagaalkaas u guulaysto nimankaas khawaarijta ah dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo caqiido ahaan intaba in laga adkaado waqti aan fogeyna waxaan rajeynaynaa guushaas inay soo dhammaystaan
aad baad u mahadsan tahay
waa mahadsan tahay jacfar barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkanna intaa ayaan ku joojinayaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jacfar kuukaayi oo nala socodsiinayey barnaamijka martida mikrofoonka